war wanaagsan ilaahay ka yimid sidaad uga faadaysan kartid buuggan buuggan wuxuu kuugu caawin doonaa inaad wax ka baratid ereyga ilaahay kitaabka quduska ah meeshay ku qoran tahay akhri baad kitaabkaaga ka heli doonta jawaabaha su'aalaha lambarsan markaad akhrisatid kitaabka quduska ah ka fikir siduu uga jawaabo su'aalahan markhaatiyaashiihoba way ku faraxsan yihiin inay ku caawiyaan sidaad micnaha kitaabka quduska ah u fahamtid luukos labaatan iyo afar soddon iyo laba iyo afartan iyo shan waxaa ku qoraan markaasay isku yidhaahdeen miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidka inaagula hadliyey iyo intuu qorninkii inoo furiyey markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan qorninka sideed baad aayadaha kitaabkaaga u raadin karta raadi magaca buugga raadi qaybta buugga raadi lambarka aayadda